magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay siddeed kooxood oo ka dhisan beledweyne kooxda kubadda cagta ee bula xaabley oo ka dhisan xaafadda xawataako ayaa ku guulaysatay tartanka iyadoona ka badisay dhigeeda fiiltare oo ka dhisan xaafadda buudaweyne gudoomiyaha ururka kubadda cagta beledweyne ismaaciil cali xasan iyo cabdulaahi cilmi odowaa gudoomiyaha ururka kubadda cagta gobolka hiiraan ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey tartanka waxaa bismillaahi raxmaan iraxiim ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka koowaad ku mahadsan waxaan halkan galabta ku soo gebagabaynay tartankii cabduqaadir qooje oo sanadlaha ahay oo uu talagalay isdhexgalka dhallinyarada gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne waxaa leenahay cabduqaadir waad u jeeddaa isboortiska degmada beledweyne wuxuu u baahanya garab istaag maanta uu garab istaag u baahnaa ayaa garab istaag u muujisay dhallinyarada ku nool degmada beledweyne waa kaga abaal haynaa
bismi illaahi raxmaan iraxiim awalan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala tartankii quruxda badnaa ee ka socday buulixable stadium ee loo qabtay siddeed kooxood oo isdhexgal bulsho ah ee uu soo qabaqaabiyey ama uu taabogelinayey walaal ka mid a walaalaha soomaaliyeed ee ku sugan waddanka finland ee la yidhahda master qooje tartankii quruxda badnaa maanta ayuu inoo soo gabagaboobey fiinaalo ayay aheeday waxaa isku yimiday ama faynalka dhelay galabta waxay ahaayeen naadiga la yidhaahdo bulaxabley ee ka tirsan xaafadda xawataako iyo naadiga la yidhaahdo filtre ee ka tirsan xaafadda oktoobar ama buundaweyn hadba siday dadku u yaqaanaanba tartan qurux badan buu ahaa isdhexgal bulsho ayuu ka mid ahaa wuxuu noo horseedayaa tartamada noocan oo kaleetaa nabadda maxaa yeete walaalnimada isgarab istaagga horu socodka midnimada iyo waxyaabo fara badan oo muhiim noo ah xogayaa xiriirka kubadda cagta hirshabelle xasan cabdulaahi isaaq ayaa bogaadiyey qabsoomidda tartankaana
bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaah mahad iskale maanta noo suurtageliyey tartankii oo noo taabagelinaayey walaalkeen master qooja oo u joogo waddanka finland oo ah nin isboort soomaaliya guud ahaan hormariyo oo ka caawiyo agabka sida fanaanadaha iyo kabaha runtii waa u mahad celinayaa inuu tartan ka qabto magaalada beledweyne waana soo dhoweynaynaa insha allah waxaan leenahay tartamada noocan camal ah cid walbo qabanayso waan kala shaqayn doonaa insha allah mastar qoodin aad iyo aad u mahadsan yahay dhallinyarada beledweyne tartankan oo sanadlaha oo u qabtay runtii tartanka waxaa ka qayb qaaday siddeed kooxooda fursad u heshay oo ka dhisan afarta xaafad magaalada beledweyne kooxihii nasiibka u yeeshay waxaan leeyahay dhammaantiin ma aadan guuldaraysanin waa wada guulaysateen tiimka maanta ku guulaystay buulaxaabley runtii waa tiim aad iyo aad u qaymo badan intaan ka ogaay degmadan beledweyne fiinaalkii saddexaad aan goobjoog ka ahaada ay imaadaan waaye laba ka midda waa laga qaaday hal fiinaal way ku guulaysteen runtii waxaan leeyahay waa u qalanteen dadaalkiina aan aa soo muujiseen waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale tiimkii laga guulaystay filter ayagana waxaan leeyahay hambalyo ma aadan guuldaraysanin kulligiin waa wada guulaysateen runtii waxaa u mahad celinayaa urur kubadda cagta ee gobolka iyo kan degmada oo runtii isku xilqaamay dhabarka u xirtay inay horumariyaan isboortska degmada beledweyne iyo guud ahaan gobolka macna sidaani iyo waxaan leeyahay guddoomiye dhaali aad iyo aad aa umahadsantihiin si kastaba tartamada noocan ah ayaa door muhiim ah ka qaadanayo isdhexgalka dhalinyarada si gaara kuwa ciyaara kubadda cagta